fiid wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalooyinka somalilan aad loo hadalhayay in sagaal iyo toban boqolkiiba faa'iidada ka soo baxda dekedda magaalada berbere qayb ahaan loo siiyey dowladda etoobiya warkan ayaa soo baxay markii shirkadda laga leeyahay dalka imaaraadka ee d p world oo ballaadhin ku samaynaysa dekedda berberaha ay daraab la wareegtay afhayeenka madaxweynaha afhayeenka madaxweyne siilaanyo xuseen aadan cige deyr ayaa v o a u sheegay in saamiga la siinayo etoobiya aanu ahayn mid ay somalilan bixisay waxaanu sheegay in sharciyan ay shirkadda d b world oo saamigaasi siisay etoobiya ay xaq u leedahay inay bixiso wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa faahfaahinta arrintaasi ka waraystay afhayeenka waxaanu ugu horreyn ka hadlaya macnaha wareejinta dekedda uu ugu fadhiyo
barkhad maxamed kaari aad iyo aad baad umahadsan tahay adigiiyo idaacadda v o eda dekedda berbera in la casreeyo oo la ballaariyo waxa waxaa heshiis dhex maray dowladda somalilan iyo shirkadda caanka ee laydhaha d b world dhinacyo badan ayay somalilan faa'iida ka heli doontaa somalilan waxay u baahan tahay cid ku dhiirata oo maalgashata oo maalgashi caalamiya waxaynu u baahannahay saaxiibo inaan adduunyada ku yeelano marka ha noqoto xag istaraatiijiyadeed xag shaqo xag horumar xag dhaqaale intaas waxaan filaya barkhadow inay maalgelinta iyo ballaarinta dekedda berbera ay qaranka somalilan iyo ummadda somalilanba ay u yeelan doonto way afhayeen waxaa maalmihii dambeysay ama labadii maalmood u dambeeyey in badan baraha bulshada ku xidhiidhay iyo guud ahaan bulshadaba magaalooyinka somalilan doodi ka taagneyd saami qaybsiga dekedda berbera oo somalilan intay ku leedahay shirkadan d b world intay ku leedahay iyo warad markii dambe soo baxay oo ah in etoobiya laftooda sheer ku leedahay bal arrintaasi faahfaahay barkadow waa run waxaan jeclahay inaan shacabka somalilan iyo cid kastoo idaacadda v o eda dhegaysanaysaba aan u caddeeyo in labada dhinac ee heshiiska wada galay oo jamhuuriyadda somalilan oo xukuumadda wakiil ka tahay iyo shirkadda d b world oo laga leeyahay dalka imaaraadka carabta saamiga waxaa loo kala leeyahay shan iyo lixdan iyo shan iyo soddon heshiiskii labada dhinac ahaa dekedda berbere iyo berbere ama somalilan waxaa noqonaya helinkii ama dariiqii laga gelayay dalweynaha etoobiya bariga africa central africa ilaa south sudan saas daraaddeed dowladda etoobiya waxay danteedu ku xidhan tahay in dekedda berbere ay horumarto inay dekedda berbere la casreeyo markaasay kala soo degi karaan wixii badeecada iyo wixii ay ka dhoofinayaan iyo wixii kasoo degayaanba marka waxaan jecelahay inaan dadka somalilan u caddeeyo shan iyo soddonka jamhuuriyadda somalilan ay leedahay ma aha ka laga gooyey sagaal iyo tobanka la siiyey dowladda etoobiya shirkadda maraakiibta etoobiya d b well ayaa shan iyo lixdankoodii waxay sagaal iyo toban boqolkiiba ay ku wareejiyeen sheerkooda taasina sharciga ayaa ogol dowladda etoobiya marka macnaheed waa heshiiskii la galay baa ogol in labada dhinac heshiiska gala dhinac ay doonaan wareejin karaan sheer intay doonaan exactly waxa weeyaan dhinaca sheer holderka saamiga weyn ciddale iyo saamiga yar ciddale labaduba way wareejin karaan laakiinse midbaka kale waa inay maamulka guud ay la socodsiiyeen taasina way dhacday shirkadda d b well kamay xiran xukuumadda somalilan way u sheegtay waxay tiri danteenna ayaa ku xidhan inaanu dowladda etoobiya ay halkan dan ka yeelato taa macnaheedu maaha saxiixay wax ku leedahay had iyo jeer markay heshiis laba dhinac gelayaan sidii hordhicii golaha ad horgeyseen ba ku sheegteen waxaa jiro qodobo labada dhinac xidhaya wax u bannaan wax wax ka mamnuucaya maxaa dabraya sagaal iyo tobanka boqolkiiba sheerka ku yeelatay etoobiya heshiiska maxaa iyada dabraya marka sheerka la eego horta sheerka saddex dhinac maaha sheerka waa laba dhinac dhinac waxa weeyaan d b well dhinaca kalena waa somalilan shan iyo lixdan iyo shan iyo soddon bay kala leeyihiin waxaad ogsoonataa mar walba etoobiya sheerkeeda waa laga badan yahay saxeexana waxba kuma leh heshiiskana etoobiya may gelin haddii anu aan maanta leeyahay sheer dee barkada waan kugu wareejin karaa oo sheerka adigoon heshiiskii qayb ka ahayn saas daraaddeed shuruucdii baarlamaanku ansixiyey iyo heshiiska qodobadii ku qornaa ayuunbaa dabraya d b well somalilandna dabraya etoobiyana taasun bay ka mid tahay ma wax iminka bilowday baa in d b well wareejiso mise wax hore u soo jiray shacabka maxaa hore loogu sheegi waayo run ahaantii broseska ah in heshiis la galo waa wax u baahan wakti waa wax u baahan in la tafatiro waa wax u baahan in si qun yar oo tartiiba oo caqli ku xidhan loo maareeyo kuma oran karo yani etoobiya waxa weeyaan iminkay kusoo biirtay ama horey ugu soo biirtay labada waxa weeyaan d b well interestkeeda wuxuu ku xidhay in dowladda etoobiya ay heshiiskaasi ka aragto danteeda dowladda etoobiyana in badan bay caddaysay inay jeceshahay dekedda berbera inay horumariso oo in la maalgeliyo si ay marsida berbera ay wax uga soo dejistaan markaad iminka eegto haddii etoobiyaba uu sharciga ogolaaday inay siiso dbwa suurtagal marka in dalal kale kusoo biiraan waanad ogtahay mandaqadii waxaa ka jira danooyin isdiidan oo siyaasi iyo maalgelin iyo dhaqaalaba ah mar walba ummadda somalilan ayaa mudnaanta leh qaranka somalilan ayaa mudnaanta leh wixii innaga inoo wanaagsan baa mudnaanta leh laakiin d b w sheerkeeda inaan dalka le nu saddexaad ama afraad ku noqon inaan soo gelaynin arrintaasi dowlad ahaan idinka d b w waa kiraystay maaha kireeye dekadana maynaan iibin barkadow innaga ayaa dekada iskale dowladda somalilan ayaana ka ayaana ka mas-uula kana wakiila qaranka jamhuuriyadda somaliland iyo ummadoodaba wixii diidan sharciga aan ku qoran sharciga labada dhinac ay saxeexeen wixii ku qoran ayuunbaana suurtagala muddada heshiisku soconaya muddo soddon sana oo ah si golaalea la horgeeyay tusmadii ama qodobadii a horgeyseena waxaa jira warar kala soo baxaya oo qaarkood war saxafadeedada qaar la baahiyey ku jiro ah in toban sano haddii loo baahdo lagu kordhin karayo muddadaa ka warayada heshiisku bays ahaan waa soddon sannadood soddonkaa sano markay dhammaadaan haddii la rabo in la dheereeyo shirkadii maalgashatay ee ballaadhisay dekeda berbera ee casriyeysay ee soddonkaa sannadood gacmaha kus kusoo haysay ayaa waxay dalban kartaa in loo kordhiyo oo la siiyo toban sanoo dheeraada laakiinse mar walba go-aanka gaaridda dowladda somaliland baa iska leh
xuseen aadan cige dayr afhayeenka madaxweynaha somalilan oo u warrameeyey barkhad maxamuud kaariye